barnaamijkii caweyska washington oo nahay wariyaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington qodobada dhegaystayaal aad barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah silsilad suugaaneedii arraweela oo haweenkii mar kale ay dib u soo rogaal celiyeen iyadoo arraweelana fariin u soo dirtay haweenka xogow hibashadiinna gardaraanu haystaa hal su-aalo weeye imiseaad hogdheeriyo dalluun noo hadhayseen annaguna hufnaan iyo hibo idinla doonnaa dabcan raggiina ma aana yaraysano iyaguna dhankooda jawaabtan ayay soo bixiyeen hordhicii kacdoonkiiyo hurin ciilan weeyo dumarkii hambaabire uu kacay haweenkii hurgumooyinkiinnay ku hagaastay maatidu ka hafeefta dumarkii hablihii aqoontiiyo loo dhigay higaadiya hal abuurna wou kacay
sidoo kale dhegaystayaal qodobada kaleaynu ku wada caweyn doonna caawa waxaa ka mid ah
ereyada iyo laxankaba anaa sameeyey waxay ku timiday sida aan sanka bilow ugu ahaa ayaan jacaylkana ballow ugu ahaa oo qaangaar baan markaa soo gaaray marka waa un jacaylle aniga iska quseeyo waa barre maxamed fiidow oo ku magac dheer leento oo abwaana musishan iyo weliba mulaxan waxaana uu martii noogu yahay barnaamijka cawayska washington isagoo inala wadaagi doona qaybo ka mida sugaanta uu curiyey barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal sidii toddobaadyadii aynu soo dhaafnayba aad ku maqlayseen barnaamijka cawayska washington waxay noo socotay silsilad suugaaneedii arraweelo oo suugaan aad u kulul ay dhex maraysa ragga iyo haweenka waxaanay toddobaadkii aynu soo dhaafnay inoo taagnayd iyada oo maxamed maxamuud ibraahim oo ku magac dheer xaaji lacag kuna sugan magaalada burco hadal haweenkii ugu soo koobay waa halkaa idin gaadhaan haddii aad awoodiyo isbideen han iyo yool huliyo aan eegne soo haabta waranko waa halka idin gaadhaan haddaba markii xaaji lacagu war intaasi ku soo koobay dabcan waxaynu filaynayba waxay ahaydee sida ay haweenku uga soo falceliyaan waxaana jawaab diiran ka soo dirtay magaalada hargeysa nimcahane abakor iyadoo markana nimca wadda fariin ay haweenka uga sida araweelo kadib markii ay riya kula soo kulantay in dhoweyd hadhuubkii tixda loo hogayn jiray uma culin hagaago ma hidiidin maasada hiyigaba waxaan faray inaan kala hulleele maxaa lay hujuumee afkii ii hadoobnaa kolba loo hudhudayaa hilbahaygii jiitee hogga lagu adkeeyee ka huleelay dunidiyo haween boqoradoodii maxaa loogu heesee hadba loo hatigayaa xalay heeda dawgii riyadii halkaa tegey arraweelo hoygiyo hilinkay ku aasnayd hilinkay ku aasnayd hankusow imowgeyn hawraarsan dabadeed hooyadeen waxay tidhi hal fariina ina yahay haweenkii adduunkiyo hablahayga gaarsiiye nimanbaa hoggaygii iigu soo huluusho hilbahayga feentee idinkay hodaayee dabaday haweenow haddii aad halkaygiyo hilinkaan idiin dhigay hidaraaci laydeen hoggasow ma jiifeen hagarli'i ma seexdeen hadalhaynta daashiyo hinqashada rag haysaa soo may hallowdeen rogow hibashadiinna gardaraanu haystaa hal su-aalo weeye imiseaad hogdheeriyo dalluun noo hadhayseen annaguna hufnaan iyo hibo idinla doonnaa imiseaanu haaco halyay ugu wacnaayo habeenada ka biidnaa intee inan haldooro gacal kuu han weynaa iyo heega muuqdheer hoosiis la moodo sidii hogal daruureed nooluhuu han weynaa rogow hurin cidlaa iyo nabsi kaga huleesheen waxbayaan waxbayaan hulaabtiyo dadin heelladayde rogow eelka hoosiyo haddaad qoonta igu taal hadba dhaawacaan qabo heesaha dhaliishiyo dheeldheel u horisaan arraweelo hiifkiyo haddaan eedda laga jirin hogga iyo xabaashiyo haddaan iilka loo dayin hadeeraa halkeedii habla doorigelayaan haddeeraa halkeedii habla doorigelayaan ayay nimco hadal ku soo koobtay dhegaystayaal hore ayaan idinku sheegay inaan loo kala tegayne waynu iska garan karnaa marka xaal halkaasi maraya inaan raggii fadhi u ooline waxaa isna silsilada soo gala islamarkaana tixdan dalka jabuuti ka soo diray maxamed cumar mutanabi waxaana uu maxamed canaan dusha ka saarayaa raggii islamarkaana waxa uu ku wargelinayaa in kacdoon dhanka haweenka ahi uu jiro jeeroon higaad iyo gabay loo hamuumiyo hooyaalihii dhigay una daayey hooriga hog ku ridaya maansada iyadoon huslay oo dhan haddaan xidhay afkaygii markii aan ka haajiray hibadii nin seegiyo haydhaf laygu tiriyoo hor ilaahay gaabsiga waba laygu hiifee horta hore safkiina nileeli haw horraysee maxram lama habsiiyee salaan gacal ma hoydaan halka roon ma celisaan marka xiga habtaydii haylala'ada waayuhu hurdanimay u diidoo ku hafeeftay baanoo waxay halalaclaysaba halkay maanta joogtiyo ma qarsoono heerku haad ku maray korkeeduye ma habowday noloshii ma habeen madowbaa waxba kuma hanuunihii ina wiilmahuubaa heelkaad istaagtaba siduu hadimo uga dhigay hagardaamadiisii miyaa quban hareeraha heesta iyo maansada hawraarta sagal iyo heelladan baxaysaa hasaawo maahee hordhicii kacdoonkiiyo hurin ciilan weeyoo dumarkii hambaabire uu kacay haweenkii hurgumooyinkiinnay ku hagaastay maatidu ka hafeefta dumarkii hablihii aqoontiyo loo dhigay higaadiya hal abuurna wou kacay islaamuhuna hiiliyo guubaabo hoosay la hareera joogaan kuwii hoydayba u daran arraweele heeriyo habaaskay qudheedii hoydaa ka haysaa hoydaa ka haysaa ilkiyo hoggii baa laga soo hanjabayaa ragow laysu habar wacay afartaasi hawraar haldhiggii araareed heenkii ujeeddada afar kalena aan hufo runta lama habranayee balan hoos u daadego dhegta waxaan ku haystaa noloshii habboonayd intii aan halaag dhicin dadku labada haamood dhanba heer ha joogee in hanaanu sii yiil dhegta waxaan ku haystaa hanka gabadhi leedahay ay hiigsataa beri hanad geel ka bixiyiyo hibe lagu guddoomiyo guur hirashadiisiyo inuu hoyn ahaan jiray marka uu hagaagana hararka iyo cawskiyo hunguriga la cunayiyo hoobayda cunugiyo hooyanimo inteedii oo aan hal lagu darin marwo inay ku hawlayd dhegta waxaan ku haystaa ragna howlkarnimadiiyo arrimaha ka soo hadha inta feedhi haysaba guul inuu ku kala horo kolkuu haabka geliyee falna uu hareer wado ka dhab tahay halyeynimo inuu hanad ku noqon jiray duni lagu hallayn karo iyadoo habkaasoo ummadnimadu heerkaa haybad weyn ku leedahay rag ba saw habeen qudha lama saarin heeryada habayucu ka kow yahay saw howlgab may noqon hakashadu kumay badan ilaa hiirta waa beri inta hooyo socotee ilaa hiimse hiimsaha gabbal iyo habeen dumay iyagoo haraad qaba ka hadhgelin cadceedoon ka hagoogan miricdoo hugoodii idlaadeen suuqyada hawaaree u halgamaya ubaduu ku hallaabay kii dhalay huluulaha mirqaankiyo harawaaja mirashada saw kuwa hanfiga dhigay raggu maaha hoogiyey halkii uu cadaawaha iyo horar shisheeyaad ku hor joogsan laayeen saw kuwa hubkoodii ku halaagay maatada een maxas hamboy odhan ilaa goortan haatana raggu maaha hoogiyey halkay dowladnimadii dadka loo haraad qabay sida hogol kaliileed xareed haama laga dhuro ugu hoorin laayeen saw kuwa sidii horor iyo habar dugaagii hantidii dadweynaha ka hagaagi waayee shicibkii hungada baday raggu maaha hoogiyey inuu dumar hoggaaniyo qaran hagidii doonuu ku hamiyo wax maamula isumay horseedina hagrashada laboodkiyo nin ka hadhay xilkiisii hareertiisu madhan tahay iyo halis wuxuu falay nin la daba hinjinayo isna aan warba u hayn markii ay ka hoogeen dumar inuu hamoodoy hanka taliya yeeshaan halku ceeba maahee hurintii murmaysaay halow may maqlaysaan haw tire ma joogo xeeb hoose weeyaan halkaan halow ka leeye halow may maqlaysaan hoogiyay xilkiisii isagaa halleeyo rag ku hiilin waaye idinkoon habkeedii arraweelo hootayn ammaan halista qaar iyo waxba jarin halbowlaha waxba jarin halbowlaha hukunkiinnu waa gare bal halkaydun marisaan hablayahow markiinnii qabta oo hoggaankii waa kana hilaabto gadhwadeeya howlaha dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaya in silsiladana ay tahay mid u furan ciddii ka qayb qaadanaysa dabcanna waxaa lagu soo hagaajin karaa ciwaanka ah somali at v o a news dt com mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay hawaysiin wacano wanaagsan haatanna dhegaystayaal waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi dheer ee uu barnaamijka cawayska washington siiyey barre maxamed fiidow oo ku magac dheer leenta oo ah abwaane musishan iyo weliba mulaxan heesaha lacanka saara waxaana uu abwaan leento qaybtan uu kaga hadli doonaa bilowgii taarikh faneedkiisa bal ugu horraynba aan abwaana barre maxamed fiidow soo dhoweeyo waad mahadsantaha saaxiib aad iyo aad baad u mahadsan tahay waana ku dhowahay waayahay barre een intaynaan gelin suugaanta iyo qaybaha kale een dabcan soomaalidu waxay idhaahdaan magac maskiin lagama aha een garanay barre maxamed fiidow oo dee dabcan cidda suugaanta ehelka u ah ama heesaha dhegaysata ama dee suugaanta kale gabayadaba taqaanaa in un ay garanayso dee haddaanay ku aragba ay magacaaga maqleen haddaanay magacaaga maqalna dabcan dee heesaaga ay yaqaanaan marka laga yimaado magaca naanays baa jirta kuugu ladhan amaba la socoto ah leento naanaysta haddaynu ku horeyno goormay kuu baxday maxaa lagugu bixiyey si macnaheedu maxay tahay naanaysta leento waa af talyaani wey magac talyaani ah wey af ingiriiskana waxay u dhigantaa islow heesaha malaha aan marka hore samaynay sabab ay ugu cadbaxday garan maayo laakiin un af soomaali ahaan waxay noqonaysaa degane nin iska degan oo aan fudfududeyn unbay noqonaysaa waa deganaashiya waa yahay n dabcan suugaan badan oo caan ah ayaad samaysay dabcan waynagu geli doonaa suugaanta ereyadaad curisaa gabayo iyo suugaanba waad samaysaa muusiga dabcan sigoo sidoo kale waa tuntaa laxankaad saartaa n siyaaba ay u kala baxaan iyo saad u samaysay waynu geli doonaa n keebaad ku soo horreysay ugu horreyn ba haddaan ku weydiiyo ma inaad ereyada curiso ma inaad muusiga barato tunto ma inaad laxan ka saarto taa bal iyada nooga warran ugu horreyn fanka waxaan ku bilaabay muusig isgool muusig baan galay dhowr shay oo muusiga kamid oo laakiin hadda kan ugu horeeyo aan aada caanka ugaha waxaa kabanka ama cuudka markaan kasoo baxayna ugu horreeyana inaan wax samayn karo iyo inaanan samayn karin inaan laxamaysta aan ugu isma ogeyn heestaan hadda labada hees laba heeso oo heesayga ugu horreeyey markiiba markaan laxanka saaray iyo ereyadiiba aan saarayna dadweynihiba aada u jeclayd oo waxa waa waxaa la ii aqoonsaday fanaaneen waaweyne inaan nin laxamada iyo mirahada ku fiican ahay sidaasaan fanka ugu soo galay marka su-aasha jawaabteedu waa muusigaan ku horreeyey waan gartay markaa laxankaad saartay maxaa ka mid ahaa heesii aad saartay markaas ee la majeertay amaba ay dadku aadka uga helayaan waxay ahayn labadii heese ay ugu horreysay oonan moodaynba anagoo inaan heese samayn karo midna waxay ahayd allahayow maxaa iga qabsaday waan qarsanayaa midda ah midda kalena waa sidaan kuugu laabkacay oo laabkac la yidhaahdo oo xaliimo cumar cali cumar codweyn iyo ay kala qaadaan iyo binti cumar gacal waan garta midi waxa weeyaan allah yow maxaa iga qabsaday waan qarsanayay mooye muxuu jidhka qalay jacayl heesta tidhaahdo weeyaan markaa heestaas allahayo maxaa iga qabsaday dee dabcan waa la qaadaa xiliyo kala duwan baa la qaadaa dad kala duwan baa qaada waa yaa qaaday markii ugu horreysay se maxay ku timi heestaas waa runtaa ilaa hadda bal intaan kuwan dhalinyarada hoddanbaba la gaaray markii ugu horreysay fanaaniintii ugu horreysay axmed xajiyaa qaadi jiray sulfaa qaadi jiray codooyin baa qaadi jirtay laakiin uurdinaalkeedu waa xaliimo codweyn xaliimo codweyn baa qaaday xaliimo codweynna dabcan markaa koox baad ka wada tirsanaydeen oo aad isku koox baad ahaydeen mise fanaaniinta caadiga unbay ka mid ahayd maya waxaan ka tirsanayn kooxdii la dhihi jiray halgan ee ciidanka gulwadaasha ahaa waa hagaag kooxda gaar baan kaaga weydiin doonaa su-aal laakiin heesta kale haddaynu soo qaadanno ee laablakac axdigaynu laba sannoo luudinaynay inan yahow laalaab hoosiyo laakiin hadduu galay binti cumar gacal heestaasi ereyadeedu maxay ku timi haddaad taarikhdeeda nooga warranto ereyada iyo laxankaba anaa sameeyey waxay ku timiday sida aan sanka bilow ugu ahaa ayaan jacaylkana ballow ugu ahaa oo qaangaar baan markaa soo gaaray marka waa un jacaylo aniga iska quseeyo iska jacayl ciyaal ah unbay ku saabsaneedo gabadhii aan jacaylka iyo axdigii markii aan wada bilownana kadib waxaan dareemay inay gadaal gadaal iga socoto oo markii lasoo koobo marka gabadh jacayl aan wada bilownay oo iga baxday ayay ku saabsaneyd marka waa jacayl rasmi oo taarikhiyan adiga kugu saabsan jacayl runaho ahaa weliba usan jacayl weyn ahayn oo jacayl bilowgeyga oo iska ahaa waan gartay ereyada dabcan haddaynu soo qaadanoo kale qudcur libiqse weeye haddaad demisay layrkii waa hawa ku lumisay haddaad laba codlaysay dabcan waxaa ka muuqata markaa labaclabaclayn iyo warar aan sugnayn horta suugaantayda markaa cog danbay ahayd oo erayo hadda aada u waaweyn inay ahayd ma fahmi kara laakiin waxaa ka mid ahay oo ka daran waxaa ku jira kelmad la yidhaahdo hadba axdigii sidaas aan ku ayna dad ka baxday waa ladaab xilsugayo dhadhamada ku lays ladaab waxaa la yidhaahdaa laba nuuca loo yaqaano midna waa ladaadasha cabitaanka xooluhu markay marlabaad ay ku cabanayaan rakaada kadib midna waxaa la uga yaqaan gobolada qaar naafka yar ee ariga ah dhaydhada oo lafaha laga saara hilibki oo shafka iyo wada socda iyo iyo sararki feeriyo wada socdo laga bixiyo oo sulub lagu digo waxa dadka xilka ah lagu sooro kan uu qiimaha sarreeya wey marka waxaa lagu matelayaa ruuxa ladaabka martida u sameynaya iyo waraadadii oo soo socdeen suumarba xabadda dhami u lahay oo ka dhamaata oo ku dhamaada sidii suukalba xabadooda iyo isagii ku dhamaatay ha markaasaa weliba matala leeflaafka dufanka iyo luflafkiisu kugu yahay oo martidii soo gashay waxyo afka uga dhegdhega oo qudhacata
marka taasay muujinaysaa waa lugooyadeedee haddaad laacday meel kale waa lur iyo dhibaatay haddaad lagada caashaqa waa hawa ku lumise dabcan bal dhegeystayaashaynu sii dayn doonaa iyagaynu waynu wada dhegeysan doonaa
axdigaynu laba sano ludinaynaynayhow laalaaba toosiy laakiin hadduu galay laakiin hadduu galay axdigaynu laba sano ludinaynaynayhow laalaaba toosiy laakiin hadduu galay laalaaba toosiy laakiin hadduu galay walugooyadaihde haddaad lacda meelkale waluriyo dhibaatee haddaad لقد عاشقها والمقايد يهدي حتى طلع دمي الكاذب والمريض بعتي حتى لقد عاشقها يدعر لي بخسوية هداد هداد دمي سيلايركي وهو كله مسي هداد هداد لبعض ليسو والمقايد يهدي حداد طلع دمي الكاذب والورية دبعتي حداد لقد عاشق واللقاية ديحدي حداد طلع دمي الكاذب والورية دبعتي حداد ربع الليل وهو كله مسي حداد حداد دمي سيلايركي adiladanu asoo asoo lakamahidin lakamahidicin adiladanu asoo asoo lakamahidicin lakamahidicin
dabcan dhegaystayaal qaybo kale oo ka mida waraysigan barre maxamed fiido waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyada iyada caweyska washington ee soo socda guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo intiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doona waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
arrintaan isiriin libin kulamaani howlaha nufdabshidan la saaro reeb la dhigay hadday tahay nufdabshidan la saaro reeb la dhigay hadday tahay arrintaan isiriin libin kulamaani how